فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kuu soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada wakhtigan oo kale ad kala socotaan idaacadda alfurqaan caawa taariikhda hijiriyada waxa ay ku beegan tahay afarylabaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol koob iyo afartanka hijiriyada qodobada hadduu wallaha qadaro dhuuxa caawa aan idinkugu soo gudbi doonna waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalka oo dib u celiyey mashiin oo horey uga qaatay cisbitaal martiini ee magaalada muqdisho kaasoo baryahanba ay si aadah soomaalida u hadalhayeen kuna dhaleeceynayeen farmaajo inuu qaatay qalab bulshada waxtar u lahaa warar ku saabsan mashiinkaas ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan in ka badan toban arday oo u badan gabdho oo qur-aanka kariimka ah ku dhammeeyey mu'aasasada tacliimta ee utruja waxaan idiin soo gudbi doonnaa warbixin ku aadan xaflad heer sare ah oo lagu maamuusay ardaydaas dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka oo imaaraadka ka guddoontay agab diyaarad lagu keenay oo aysan garanaynin haddaba maxay yihiin agabkan maxaa ka jira inay saabuun oo keliya loo keenay dowladda farmaajo warar ku aadan ayaad dhegaysan doontaan dhimashada korona ee maraykanka oo afar labaatan saacadood gudahooda gaartay shan kun oo ruux iyo dhimashada guud ee waddankaas oo soddon kun kor u dhaaftay wararkii ugu dambeeyey ee korona caalamka ayaad dhegaysan doontaan salaadiin horlehow ku sugan jubbooyinka oo ka tacsiyeeyey dilkii uu maraykanka dhowaan u geystay allah u naxariistee suldaanka beesha jareer weyne suldaan cabaas codadkooda ayaad dhegaysan doontaan salaadiin ku sugan degmada saakow ayaan idiin soo gudbi doonnaa mid ka mida culimmada ku sugan gobollada waqooyi galbeed oo si adag uga soo horjeestay go'aankii dhowaan ka soo baxay maamulka somalilan ee ka dhanka ahaa masaajidda hadal qiimo leh islamarkaana lid ku ah somalilan ujeediye ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan qaar ka tirsan wariyaasha idaacadda ayaa caawa igala qaybgeli doona barnaamijka qodobadaas ayaan idinkugu soo gudbi doonnaa ee u diyaargarooba isagoo dhammaystiran
إسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
qodobadii aad soo maqasheen ayaan dhegaystayaal barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa balse dhacdo deg deg ah oo haddayna soo gaartay maanta ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen deegaan lagu magacaabo geedweyne oo hoostaga doolow ee gobolka gadow deegaankan ayaa waxaa ku sugnaa ciidamo iyo sidoo kale maamul dhowaantan ay dhisteen xabashida ciidamadii iyo maamulkii ku sugnaa deegaankan ayaa cagta wax ka dayey kadib markii ay weerar culus kala kulmeen dhanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab mujaahidiinta ayaa si nabadgelyo ah kula wareegay deegaanka waxayna halkaas isugu waceen dhammaan dadweynihii ku sugnaa deegaankan oo lagu magacaabo geedweyne saraakiil ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadka halkaas kula hadlay muxaadarooyin ayayna ujeediyeen natiijooyinka ka dhashay ee weerarkan lagu qaaday deegaankan waxaa ka mid ah in mujaahidiinta ay soo qanimaysteen gaari nooca raaxada ah oo ay lahaayeen maamulkii halkaas ka dhisnaa لله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي madaxweynaha dowladda federaalk ayaa dib u soo celiyey mashiin oo horey ugu qaatay cisbitaal martiini ee magaalada muqdisho maanta xili ku dhow maqribadii waxaa baraha bulshada lagu baahiyey sawiro muujinaya madaxweynaha dowladda federaalk oo dib u celiyey mashiinkii ugu dhowaan ka qaatay cisbitaal martiini ee magaalada muqdisho gaari weyn oo ah nuuca booliiska ay leeyihiin calaamadoodana ay ku sawiran tahay ayaa la arkayey isagoo la saarayo qalabkan sida la sheegayna laga keenay madaxtooyada sawirada ayaa waxaa ka muuqanayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka dowladda mahad cabdalla cawad iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan dowladda kuwaasoo saaraya gaariga qalabkan arrintan ayaana si adah looga hadalhayaa baraha bulshada iyadoona dadka ay sawirada isu dirayaan dad badan ayaa sheegaya inay aad u farxeen kadib markii ay arkeen in farmaajo uu qalabkan dib u soo celiyey waayo waxay sheegeen in loogu talagalay dadka neefta ay ku dhagayso in lagu saaciido waxayna arrimahan imaadaan markii uu qofka la soo gudboonaado cudurkan dunida halakeeyay cabsida badan dadka ku abuuray ee coronavirus dadweynaha soomaaliyeed ayaa farmaajo ku eedeeyey inuu naftiisa u naxay uu durbadiiba la booday halkii mashiin ee soomaaliya yaalay si uu naftiisa ugu xiro markii uu lasoo gudboonaado korona dhanka kale waxaa magaalada muqdisho maalintii shalay soo gaartay diyaarad ay leedahay xabashida itoobiya oo wadda gargaar caafimaad sida la sheegay waxaana laga keenay dalka imaaraadka carabta alaabtan oo kaartoono badan ku jiray ayaa la sheegay in dowladda federaalka ah aysan garanaynin waxa ay ahaayeen waxaana arrintaas qirey wasiirka gargaarka dowladda uu warbaahinta kula hadlay garoonka wuxuuna sheegayaa inaysan weli arkin alaabtan islamarkaana aysan garanaynin waxa ay yihiin keliya ma hataa gobollada kale inaan ku dadaal inaan wada gaarsiino insha allahu tacaala wala alaabta wiil ma feyno baakinka de inaan isla jeeg gareyno waay kuleelaka alaab muhiim oo anaga aan codsanay ayna soo gaarsiiyeen haddaba alaabtan ay hore u qaateen xubno ka tirsan wasaaradda gargaarka waxay ku sheegeen ee dowladda farmaajo iyagoona aad u faraxsanaa waxaana ilo ku dhow wasaaraddaas laga soo xigtay in alaabtaas markii la furay gebi ahaanba ay ahayd saabuun gaar ahaan nuuca dareeraha oo gacmaha lagu dhaqdo arrintan ayaana wejigabax ku abuurtay dowladda federaalka iyadoona si adah looga hadalhayo arrintan baraha bulshada siyaasiyiinta ayaa arrintan ku sheegaya in imaaraadka uu ku jeesjeesayo dowladda farmaajo maadaama ay hore uga xigsadeen dhanka dowladda qatar waagii uu jiray khilaafkii ka dhexeeyey madaxda carbeed sidaasna dowladda looga argoosanayo oo saabuun qura dayuuradna loogu soo saaray waa hagaaga dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaanu ku guda jirnaa waxaan idiin soo wadnaa warar ku saabsan maraykanka over labaatankii saacee lasoo dhaafay ay ku dhinteen dadka badan shan kun cudurka coronavirus awgii iyo qodobo kale balse markaan in ka badan toban arday oo gabdho u badan ayaa qur-aanka kariimka ah ku dhameeya mu'aasasada tacliimta ee utruja warbixin ku aadan munaasabadan oo ka dhacday deegaanka kuwanya barow ee shabeellaha hoose waxaa soo jeedinaya weriye maxamed daahir calisow
rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxa uu yidhi mu'minka qur'aanka akhrinaya tusaalihiisa waa geedka al utruja urtiisa waa mid wanaagsan dhadhankiisuna waa mid wanaagsan magaca mu'asasada al-utruja ee barashada qur'aanka kariimka iyo culuumta sharciga ah waa mid laga soo qaatay xadiidkaasi wanaagsan ee ka sugnaaday nebigeenna muxamed sala allahu calayhi wasallam sidaasi darteed la yaab ma lahan in si xidhiir ah mu'asasada ay u soo saarto jiil gabdho iyo wiilal isugu jira oo ka aflaxay barashada qur'aanka kariimka tan iyo sannadkii labada kun iyo sagaalka kolkaas oo mu'asasada al-utruja laga furay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gaar ahaan xaafadda soos ee degmada heliwaa waxay macallimiinta iyo maamulka ka howlgala mu'asasada ay mas-uuliyad iska saareen sidii ay u soo saari lahaayeen carruur ku tarbiyaysan diinta islaamka ummadooda iyo dadkoodana waxtara
إلا ضياء الخاتمات محيرا الخاتمات بنور gelinkii hore ee khamiista taariikhduna ay ku beegneed saddex iyo labaatanka shacbaan koox wariyaal ah oo ka tirsan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa munaasabad lagu maamuusayay arday dhammaysatay qur'aanka kariimka iyo kuwo kale oo bartay farta waxa ay kaga qayb galeen xarunta weyn ee mu'asasada al-utruja faraciida kunya barow ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose xafladda waxaa lagu casuumay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose qaar ka mid a culimmada ugu caasan wilaayaadka islaamiga ah nabadoono iyo waxgarad soomaaliyeed waxaa sidoo kale xafladda yimid waalidiin badan oo ay carruurtooda dhigtaan mu'asasada al-utruja iyo kuwo kale oo aan carruur u dhigan hase ahaatee ka mid ahaa dadka ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu maamuusayay ardada dhammaysatay barashada qur'aanka kariimka بزمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات goobta ay munaasabaddu ka dhacday waxa ay ahayd mid si qurux badan oo soo jiidasho leh loo agaasimay waxaana ubaxyada daahmanka dhinacyada lagu xardhay iyo martisoorka loo sameeyey ka soo qaybgalayaasha xafladdu ay muujinaysay in hoolkan loo hagar baxay wixii tabar iyo taag ahaanna la isugu geeyey daafurka xafladdan waxaa lagu furfurtay waxa ugu khayrka badan ee hadal lagu bilaabo oo ah kalaamka allah casa wajallah iyadoo uu akhriyey mid ka mid ah ardayda mu'asasada al-utruja waxaana waxaana markaasi kadib xigay kelimad ciwaankeedu uu ahaa allah u toobadkeena oo gabadha akhrinaysay oo lagu magacaabo umayma ku soo hadal qaaday cudurka adduunka laga hadalhayo ee koronafirus أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى
الحمد لله الذي جعل الأمراض محقا للكفار وتمحيصا للمؤمنين والصلاة والسلام على رسوله القائل لا تسبوا الحمى فإنها تأكل خطايا ابن آدم انظر في بلاد الكفار كل شيء عندهم مباح أكلوا ما حرم الله وارتكبوا جميع الفواحش وتعرضوا لأوليائه من المسلمين وصدوا عن سبيل الله وأعلنوا الحرب على الله فأكلوا الكلاب والصراصير والفئران وأكلوا الحيات والعقارب لما ابتلاهم الله بهذا المرض قال تعالى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أبنية التحفيظ أنت قدوة فبقلبك القرآن صار محبرا وغدا يفاخر والديك بفرحة dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladdan waxaa u muuqatay hal arrin oo ah in ardayda mu'asasada alutruja ay in badan la socdaan waxa ka dhacaya caalamka gaar ahaan arrimaha jihaadka waxaana bandhigii la sameeyey dadka aad u soo jiitay laba wiil oo yaryar oo su'aalo carabi ku baxayay isku weydiinayay tawxiidka iyo xitaa xaaladda jihaadka iyo mujaahidiinta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما اسمك؟ اسمي إسماعيل وأنت؟ اسمي عبد الكريم من ربك؟ ربي الله ما دينك؟ ديني الإسلام من نبيك؟ نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ماذا تعرف عن قادة المجاهدين أعرف منهم شيخ أيمن أميرنا وقائدنا في الجهاد العالمي وأميرنا الخاص أبو عبيدة حفظه الله ورعاه وماذا تطلب من أبو عبيدة أقول لشيخي جهز عزام الشرف وأرسلني إلى بيت الأبيض مشاعل خلق جذاب وتحيط القلب بميثاقي لينا waxaa kaloo soo jiidasho lahaa laba gabdhood oo qaab geeraar ahaan su'aalo isaga weydiiyey shirkii shaaca baxay ee bariga afrika kaas oo looga tashanayay aayaha jihaadka bariga afrika adduunyada shir baa dhacay dhammaan la wada sheego shanta qaarad adduunkiyo ilaa shiina tilaabee shacniyey miyaad maqal
shukuriyey maxaa dhacay ma sheekadii horeetiyo ma shirqool jihaad baa hortayaa inoo shiray sharka acuudubillah dheh sheegsheeg xun ma fiicnee horta shaydaanka naga naar shirku waa jihaadiyo shuuradii islaanimo sheekhayni weynaa ilaa shaacirkii guud inta talada sheegtiyo shabaabkiyo shuyuukhdaba dhammaan wada shireenoo shay qiro weynliyo shuruudaa ka soo baxay shirka bariga afrika shacniyay loogu magacdaray shay quruxsan weeyee shukri ii wad sheekada maxay tahay shuruudiyo shaygan qirada weyn shuruudihii horaytiyo iga hana shantaan shay horta shaarub naga xiir dumar sheeda naga gee sheegsheegna naga daa shir jaraa'id ma ahee gaalna shuraka maahine nooga xidha shirkeenaan odayaasha talisiyo shuyuukhdana inoo waca wax shareeca diidana shan tallaaba naga gee shay deeqa weeye shukriyey maxaa xiga shuruudaha gadaalkood shirkii baana loo furay shiikhaa inoo waday sheekh ayman baa yidhi al-shabaab dhammaantood waa inay shiraanoo shanta bariga sheegata ilaa sheeda burundees shumicii jihaadkiyo laga shida shareecada shamsadii islaamka shacniyay dib loo shiday shaydaan dhammaantii shaarubweynti laga guur shan diyaaroo daran ah iyadoo ay nashiishi adduunyadoo kala sharan oo shartii karoona la sheegi ninba nin uu ka shakinaayo shaahiina lisla cabaynin soo dhammaan shuyuukhdii hal hool kumay shirin oo shuruudii towbiyo shay ay ku badbaadi kumay sheegin adduunka shaxshax weeye walaalo ileen waawa shuyuukhoo shirkigay ka didaan sheekadaa maxaa xigay shacabkeenna islaamka iyo intoodaa shahaadan shirkigii dawaaqiidiyo shayddaannimadoodii soo umay sheegan shartooda ee shukriyey maxaad odhan shacabkeenna islaamkaw sharaftiinaa ku jirtee shareecadiina difaacda
haddii aynu u weecanno dhanka marti sharafka waxaa mashaa'ikhda xafladdan ka soo qayb gashay ka mid ahaa sheekh cali cabdilaahi cali katiin oo ka mid ahaa culimmada diinta islaamka kaas oo haweenka xafladda ka soo qayb galay ugu baaqay in ay ka faa'iidaystaan bisha ramadaan ee foodda inagu soo haysa sidoo kalena kaga mahadceliyey maamulka mu'asasada alutrujah xafladdan heerka sare ah ay u qabteen ardayda dhammaystay qur-aanka kariimka iyo kuwa ka soo aflaxay barashada farta allah jala jalaaluhu ayaan ku mahadinaynaa ee jamacan iyo jumuucda muslimiintaana dhegaysanaya intaba waxaan ku baraarujinaynaa in bishaa loo kaco la baraarugo cajsiga iyo dacfiga iyo liidnaanta laga gudbo shaydaankii maadaama la xerayo fursad qaaliya weeye wajazaakum allahu khayran wabaaraka allaahu fiikunna ayaan leenaha gabdhaha xafladdan cajiibka badan soo diyaariyey ilaahay subxaanahu wa tacaala maalkooda iyo waqtigoodaba allah u barakeeyo waman yucadim shacaa'ir allah fa inaha min taqwa alquluub wa shakara allahu xusna istimaacikum wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu sheekh faarax oo isna ka mid ahaa culimmada diinta islaamka ee xafladda ka soo qayb galay ayaa si guud haweenka muslimaadka wuxuu ugu mahadceliyey kaalinta ay ku aadan yihiin ee tarbiyeenta carruurta gaar ahaan macallimiinta mu'asasada alutruja isagoo tilmaamay in hooyadu ay tahay madrasad ku filan tarbiyeenta carruurta haddii juhdi lagu bixiyo الحمد لله أولا وآخرا إلهي بaa mahadsan سubحaنه وتaعالى بنicamihi الكaثيiرة mida hadda aan arkayna ay ka mid tahay أwlaadii iyo ubadkeennii oo lagu tarbiyaynayo diintii iسlاamka oo xaqiiqatan qofka qiira iسlaamiya ay ku jirto oo aad u qiiroonayo markuu arko bandhiga dareemo allah baan uga mahad celinaynaa subxaanah wa tacaala xaqiiqatan tarbiyada ilmaha ama ubadku waa camaliya shaaqa ma ahan camaliyad fudud ma aha waxay u baahan tahay juhuud aada u tiro badan bay u baahan tahay ummahaadka waa uga mahad celinaynaa qaabka ay u tarbiyeeyeen awlaada gaar ahaan mu'asasat udruja udruja de waa ummahaad weeye waxaa weeyaan alummu madrasatun in acdadta in acdadtaha acdadta shacban dayib alcaraa'iq waatii uu dhahayay ninkii shaacirka ahaa hooyadu waa madrasa wey marka haddaanu haynaa dee ummahaadkii madrasadoodii waana xaqiiqatan tillaabo hore loo qaaday oo maaragtay inay ku filan yihiin tarbiyada ubadka hooyooyinku ayaanu tijaabinay ilaahayna hore ha noogu sii wado ayagana ilaahay ka abaalmariyo ummahaadka jazaahuna allahu khayran baan leenahay asalaamu calaykum waraxmat ullah
suldaan aadan cusmaan oo ah suldaanka guud ee beesha tuneh iyo injineer owgaab oo ka mid ah waxgaradka wilaayaadka islaamiga ah ayaa iyaguna ka hadlay xafladda waxaana ay si gaar ah ugu mahad celiyeen macallimiinta iyo maamulka mu'asasada alutruja oo qayb ka mid ah midhahooda wanaagsan lagu arkay munaasabadda mu'asasadan aniga aan imaanayo mar xaflad hore ka dhacday midii labaad waay kii hore insha allahu raxmaan tanaa ka sii daran xafladaha magaalada lagu soo qabanayana midaan saaka aan fadhiyo anigu ma arkin ciddii markaasi kaalinta ku laheyd iyo juhdigan soo bixisayna miisaankooda xasanaadka ilaahay ha u saaro annagana aada iyo aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay haddaanu nahay odayaasha waxaan leenahay mu'asasada uturuja ilaahay ha idin barakeeyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu madrasadan aan soo laabto macallimiintii oo maanta ilmahan hadda horteenna ka muuqday wax soo baray waxaan idin leeyahay ilaahay subxaana wa tacala miisaankiina xasanaadka idin saaro farduusulacla allah idinku bedelo waalidiintii ardaydan dhashay oo heerkan iyagana soo gaarsiiy carruurtooda waxa waaye macallin keligiis wax ma bari karo haddii waalidka iyo macallinka aysan isku xidhneen waxa waaye ilmihii waxay noqonayaan ilmo oo oo dhexda ka baxay ayay noqonayaan waxaan argnaa wax aan caadi ahayn waxaa leedahay cunugaan sanawaad ah lasoo baraamaan cunugaana maanta muddo yar waxaan lagu soo barmasleedid intaasna waxaa kalifaayo labadan qeybood waalidkii iyo macallimiintii oo wada shaqeeya marka warka aan soo gaabshee dad badana iga dambeeya macallimiintan oo maanta ardadan gacanta ku haayo waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo meel walba oo culays idinka haystana ilahay idinka furdaamiyo ilahay idinka fududeeyo guud ahaan ardayda munaasabadda loo qabtay waxay tiradoodu gaaraysay lixdan iyo laba arday afar iyo toban ka mid ah waxay dhammeeyeen qur'aanka kariimka kuwaasi oo kala ahaa aamina maxamed cabdulaahi rayaan cumar maxamuud hamaam cabdirasaaq xasan maryamo cabdulqaadir maa'ida xaaji warsame xafsa cabdiraxmaan weheliye saynab axmed ibraahim haajira cabdirasaaq xasan caaisha cali muumin salme cabdinuur tasmiin maxamuud cabdulaahi cabdiraxmaan maxamuud nadiif subayr cabdiraxmaan xusayn cabdulaahi ilyaas maxamuud waxaana la siiyey dhammaantooda shahaadooyin iyo jawaa'is qaali ah آيات المولى تدفعني تدفعني نحو العليا والكون macallin xamdi oo ah maamulaha guud ee mu'asasada tacliimiga al-utruja faraceeda wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa si guud waxay inooga warantay tirada ardayda xafladda loo qabtay iyadoo sidoo kale fariin u dirtay haweenka muslimaadka maamulka mu'asasada al utruja faraceeda oo hadda aan ku sugannahay waa faracii ku yaalay shabeellada hoose gaar ahaan degmada kuunyo barrow dhab ahaantii mu'asasada waxaa la aasaasay labadakunisagaalkii bishii koowaad xilliyada aan joognay muqdisho gaar ahaan soos waxay u qaybsantaa dhowr qaybood qayb ah xadaanatul atfaal iyo tarbiyadooda iyo farbaristooda qaybta labaad waa qayb taxfiid qur'aan ah qaybta saddexaadna waa qayb ardayga markuu qur-aan ka dhammeeyo wixii ka dambeeyo loo diyaarin machad sharci ah ka bilaaba dugsi hoose leh ilaa aanawi ardayda aflexda maanta waa lixdan iyo labo arday oo meeshaan lagu guddoonsiiyey hadiyad afar iyo toban waa ardaydii qur-aanka dhammaysa oo xafladda ikhtitaan qur-aan loo sameynaya waxaa la guddoonsiiyey shahaado iyo hadiya gaar ayaga loo diyaariyey waxaa xigay ardayda taxfiidka qur-aanka dhiganaya oo madrasa ilaa toban galaas ah ardaydooda kaalmaha koowaad iyo kalabaad iyo saddexaad galeen loisku majmuuciyey iyagana waxaa lagu guddoonsiiyey soddon arday waxaa xigay ardayda qaybta machadka sharciga dhiganaya oo iyagana afar galaas ahay labiiyo toban arday oo iyagana meeshaas hadiyad lagu guddoonsiiyey waxaa xigay qaybta xadaanatul atfaalka oo iyagana laba galaas ahaay oo lix arday ayaa iyagana meesha hadiyad lagu guddoonsiiyey duuduub ahaan ardaydii marka maanta waxaa la guddoonsiiyey hadiyaddii waxay ahaayeen lixdan iyo laba ruux taana waxaa sii dheeraay saddex arday oo madrasada ay u samaysay maadaama arday ikhtitaan qur-aan ay sameeyeen ardaygii musxafkiisa qur-aankii maalintuu ku bilaabay ku dhameeyey hadiye gaar madrasada ay u diyaarisay laba gabdhood iyo hal wiil labada gabdhood muasasadu waxay guddoonsiisay garaangaraan dahab ah taxfiisan iyo dhiiragelin la dhiirangelinayo in kitaabka ilaahay la ilaaliyo macna waalidkuna ku dadaalaan ilmuhuna ay ku tartamaan wiilkana waxaa la guddoonsiiyey konton doolar insha allah taasna ilaahay ka rajeynayna inuu wax musxafka qur-aanka lagu ilaaliyo ay noqoto ardayda hadda mustawahan lixdan bilood farbarka ka baxda waa labaatan iyo kow arday insha allah waxaan rajeynaynaa inay noqdaan fatradan fasal qur-aan inay noqdaan insha allah waxaan leeyahay dhammaan dumarka wilaayaadka joogaan say ilaahay subxaanah watacaala diinkiisa u soo jeclaadeen ugu soo hijroodeen ay u imaadeen dhulkan iyagoo raba taxtaraaya tawxiid inay ku noolaadaan inay ilaahay subxaana watacaala shariicadiisa iyo kitaabkiisana ay u bartaan waxaan kaloo insha allah idiin dardaarmaa gaar ahaan maadaamaa soo hijrooteen dhul jihaad joogtaan ina ixtisaabka ilaahi subxana watacaala hijradiina iyo jihaadkiina in ilahi subxana wataala maha geeri mar walba imaanaysaa marka huquurtaa ku jirtiin waxay tahay naftirkeeda jihaaddaa ixtisaabsataan oo ikhlaas iyo ilaahi subxana watacaala dartiisa a u qabataan wahada wasalaamu llahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu أكرم يا رب معلمة تسعى للبذل بإشفاق يا رب وحقق غايتنا فبدونك ليس لنا hamaam cabdirasaaq xasan zaynab axmed ibraahim iyo xafs xise cabdiraxmaan weheliye oo ka mid ah ardayda dhammaysatay qur'aanka kariimka ayaa la siiyey abaalmarinno gaar ah oo ay ku mutaysteen inay ku dhammeeyeen qur'aanka musxafaadkii ay ku bilaabeen waxaana labada gabdhood la siiyey min hal garaam oo dahab ah halka hamaamna la siiyey konton dollar dhammaadka xafladda waxaan waraysannay qaar ka mid ah waalidiinta xafladda ka soo qayb gashay iyo carruurta dhammaystay qur'aanka kariimka waxaana ay ka hadleen shucuurtooda farxadeed bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa umu maxamed hay ka warbix bal maanta halkan maxay loo imaaday wixii ku jira alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciina calaa umuuri dunya wadiin ilaahay baa mahadle maaragta waanu ku faraxsanahay horta alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma alxamdu lilah ilaahay ayaa mahadleh mahaddaa ilaahay subxana watacaala kadib waxa mahadsan maaragta wilaayada kadibna waxa mahadda saddexaad iska leh macallimiintayadaan aad ugu faraxsannahay ilaahay subxana watacaalana waxaan ka baryaynaa in maalkooda uu noo badiyo ilaahay subxaana watacaala maaragtay miisaankiisa xasanaadka ilaahay ugu kabo xaqiiqatan ma heli karno madrasadan madraso aan u dhigno ama aan ku qiimayno ma heli karno dafcada iyo jiilka ay soo saartayna aad boqolkiiba boqol waanu ku faraxsannahay baan dhihi karaa alxamdulilah adiga madrasada carruurta ma ku afar carruur ay dhigto maasha allah saddex laba horena mid baa u jebisay haddana mid baa jebiyey qora qalin jebiyey waanaan ku faraxsannahay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin labana hadday kusoo dhow yihiin farxadaada ka waran marka wallaahi farxaddayda alxamdulilah lama soo koobi karo waayo wax laga kulmo oo ugu khayr badan ma jiro qur-aanka ilahi wax ka khayr badan oon u kulmi lahayn ama aanu xaflad u dhigi lahayn ama aanu kor u qaadi lahayn oo ka qurux badan qur-aanka ilahi ma jiraan ku bilow magacaaga حمام عبد الرزاق haye eh, ma faraxsantaa maanta ها سبير haye maanta ma faraxsantaa ها يا؟
ها haye maxaa faraxsantaan ii sheeg جائزة haye adiga magacaaga عبد الله الياس محمود haye maanta ma faraxsantaa ها inkastoo carruurta aflaxday waalidiintooda iyo macallimiintii wakhtiga u huray ay aad u faraxsanaayeen haddana farxadda waxaa ka sinaa dhammaan ka qaybgalayaasha xafladda waxaana ka qaybgalayaashu ay duco iyo bogaadin u jeediyeen macallimiinta iyo maamulka alutruja in ka badan hal caqdi oo ay furan tahay mu'asasada alutruja waxay maanta ka mid yihiin madaarista farta lagu fiiqo ee ka furan magaalooyin ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah waxaana loo rajaynayaa inay sii labalaabaan kaalintooda ku aadan soo saarista jiil ku tarbiyaysan akhlaaqda wanaagsan iyo diinta xanafiyadda ee lagu soo dejiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam
والحياة مع القرآن تلاوة وتدبرا
waa nolol wanaagsan in lala noolaado qur-aanka kariimka akhris iyo tadabburba qofka qur-aanka akhrinaya ku dhaqmaya ee la nool xaaladiisa nafsi ahaan waa mid ka duwan dadka kale sidoo kale aragtida uu ku fiirinayo dunida nolosha iyo xitaa bini'aadamka way ka duwan tahay dadka kale allana ha u naxariisto imaamu shaadibi markuu yidhi
وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشده في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا
وهنا الخير عليه دليل جيل يتعلم من
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay waxaan idiin soo wadnaa salaadiin hor leh oo ku sugan jubbooyinka uu ka tacsiiyey dilkii uu maraykanka u geystay allah u naxariistay suldaanka beesha jareerweyne suldaan cabaas codadkooda ayaan idiin soo wadnaa iyo sidoo kale war ku saabsan gobolada waqooyi galbeed ee uu ka arrimiyo maamulka somalilan balse markan waxaad ku soo dhowaataan wariyaheena salmaan axmed oo inooga waramaya wararkii ugu dambeeyey ee korona iyo maraykanka oo shan kun qof ay ugu dhinteen waad mahadsan tahay cabdisamed cabdulaahi cudurka coronavirus ayaa weli kusii faafaya caalamka waxaana saacadba saacadda ka dambaysa sii kordhaya ee dadka uu soo ridinayo cudurka iyo weliba kuwa u le-anaya ee iyadoona dadka dhimanaya ay u badan yihiin ee wadamada maraykanka iyo weliba guud ahaan ee kuwa reer galbeedka si guud coronavirus waxaa u dhintay ilaa iyo hadda boqol soddon iyo afar kun oo ruux marka laga hadlayo guud ahaan caalamka ee saddex meelood laba meel marka tiradaas loo fiiriyo waxay ku dhimatay yurub waxaana guud ahaan dadka uu soo ritay coronavirus ee caalamiyan marka loo hadlo ay gaarayaan laba milyan iyo siddeetan iyo siddeed kun oo ruux ee halka dadka ka caafimaaday cudurka coronavirus ay dhan yihiin ee shan boqol oo kun oo ruux dalka maraykanka ayaa kaalinta koowaad kaga jira wadamada uu aadka ugu faafayo cudurka coronavirus dadka uu soo ridinaya islamarkaana uu leynayana ay aadka u badan yihiin afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dalka maraykanka wuxuu coronavirus ku dilay dad tiradoodu gaarayso shan kun oo ruux taasoo ka dhigan in cudurku uu xaddiga jabsaday islamarkaana aanay jirin wax tallaabo ah oo ay qaadi karto dowladda maraykanka xitaa inaanay awoodin inay la tacaasho dadka uu soo ridinayo cudurka ee haddii shan kun oo ruux ay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay uu cudurka coronavirus ku dilay maraykanka taasi waxay ka dhigan tahay in tirada guud ee uu maraykanku ku laayay cudurka coronavirus ay dhan tahay soddon iyo kow kun oo ruux waa laba bilood ama wax ka yar inta uu cudurka coronavirus ee aadka ugu faafayo maraykanka ee haddii laba bilood gudahood soddon iyo kow kun oo qof ay dhintaan ee maxaa la filin karaa haddii uu cudurkan ee sii socdo ee dhowr bilood ama dhowr sano waxay tani ku soo aaday in iyadoo maalintii shalay donald trump mar uu hadlay uu sheegay in cudurka coronavirus uu bilaabay inuu hoos u dhaco marka laga hadlayo gudaha dalka maraykanka dowladiisana ay qaaday tallaabooyin ee cudurka ee looga hortegayo islamarkaana ee tallaabooyinkaas ay guulaysteen hadda waxaa muuqanaysa in hadalkii donald trump uu gebi ahaanba beenoobay taas beddelkeedana cudurka coronavirus aad usii xoogaystay oo tiradii ugu badnayd ee maalin qura uu dalka maraykanka ku dilo ayuu maanta dilay waana shan kun oo ruux sbain wuxuu cudurka coronavirus soo ritay dad tiradooda lagu sheegay shan kun boqol siddeetan iyo saddex ruux afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay taasi oo ka dhigan in tirada guud ee uu dadka uu soo ritay cudurka coronavirus marka laga hadlayo gudaha dalka sbain ay tahay boqol siddeetan iyo laba kun siddeed boqol toban iyo lix qof ee waxaa sidoo kale maanta oo keliya gaar ahaan afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay cudurka coronavirus uu shan boqol konton iyo kow qof ku dilay waddanka sbain taasoo ka dhigaysa tirada dhimashada guud ee waddankaas sagaal iyo toban kun iyo boqol iyo soddon qof iiraan oo kale waxay sheegtay inay diiwaangelisay kiisas cusub oo cudurka coronavirus ah kuwaas oo gaaraya kun lix boqol iyo lix xaaladood taasi oo ka dhigan in tirada guud dadka uu soo ritay coronavirus waddanka iiraan marka laga hadlayo ay tahay toddobaatan iyo toddoba kun sagaal boqol sagaashan iyo shan qof ee waxaa maanta oo keliya afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay dalka iiraan uu cudurka coronavirus ku dilay sagaashan iyo laba qof taasoo ka dhigan in tirada guud ee dadka coronavirus uu ku dilay iiraan ay la eg tahay afar kun sideed boqol lixdan iyo sagaal ruux dowladda ruushka oo ka mid a dowladaha dhibaatada ku haya caalamka islaamka ee aadna isugu dayaysa inay xakamayso wararka la xiriira coronavirus ee gudaha dalkeeda ayaa iyaduna waxay sheegtay inay diiwaan gelisay kiisas cusub oo cudurka coronavirus ah kuwaas oo gaaraya saddex kun afar boqol afartan iyo sideed ruux taasoo ka dhigan in tirada guud ee dadka cudurka coronavirus la xanuunsanaya gudaha wadanka ee ruushka ay yihiin toddoba iyo labaatan kun sagaal boqol soddon iyo sideed ruux waxaa sidoo kale maanta oo keliya coronavirus uu ruushka ku dilay dad tiradooda lagu sheegay soddon iyo afar ruux taasoo tirada guud ee dhimashada waddanka ruushka inta ay dowladda iclaamisay marka loo eego ka dhigan laba kun laba boqol soddon iyo laba qof maamulka yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta falastiin war uu soo saaray isaguna wuxuu ku sheegay inay diiwaan geliyeen toban xaaladood oo kiiska coronavirus ah taasoo ka dhigan in tirada dadka yahuudda ee cudurka coronavirus soo ritay kuna nool dhulka muslimiinta ee falastiin ay tiradoodu gaarayso labayo toban kun shan boqol sagaashan iyo kow qof cabdisamed intaas ayaan kusoo afmaraynaa wararkii ugu dambeeyey ee coronavirus
عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب waa tahay weli barnaamijka dhuuxa waraysiyada ayaad degaysanaysaan idaacad islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa waxaa idinku soo maqan mid ka mid a culimada ku sugan gobolada waqooyi galbeed oo si adag uga hadlay go-aan ka dhan ah masaajida uu maamulka somalilan soo saaray isagoo ku marmarsiyoonaya cudurka coronavirus faafitaankiisa balse markan aynu aadno dhanka iyo gobolada jubbooyinka dhowaan maraykanka ayaa duqayn wuxuushnimo waxa uu ka geystay meel u dhow magaalada kamsuuma ee gobolka jubbada hoose duqayntan ayaa waxaa ku geeriyooday suldaanka beesha jareerweyn allahu naxariistee suldaan cabaas haddaba geerida suldaankan waxaa horey uga tacsiyeeyey nabadoono iyo sidoo kale waxgarad ku sugan magaalada jilib kuwaasoo ay hore iskula soo shaqeeyeen sidoo kale magaalada saakow ee gobolka jubbada dhexe waxaa ku sugan qaar ka mid a nabadoonnada iyaguna waxay ka tacsiyeeyeen geeridii ku timid suldaanka beesha jareerweyn allahu naxariistee suldaan cabaas waxaa ka mid ahaa salaadiintaas ka tacsiyey geeridaas ugaaska macalinweyne ee jubbooyinka oo ah malaaqiya iyo sidoo kale ugaaska liisaan iyagoona alfurqaan la hadlayay ummadda si wada jir ah uga sabarsiiyeen bismillaahi eh, magacayga waa malaq biyey malaq axmed eh, waxaan ugaas u ahay eh, beesha macalweyne khaasatan eh, waxaan kale ugaas u ahay beelaha muslimiintu meel kasta ay joogaan marka hore waxaan leeyahay inaa lilaahi wa inaa ilaihi raajicuun geeridina xalinta lahayd ee ku timid suldaan cabaas marka hore waxaan leenahay eh, shahadiis allah ka aqbalo Eh, dowladda maraykanka iyo ridada oo socda oo ku dilay si xaqdarra ah sultaan cabaas waxaan leenahay eh, ehelkiisii iyo anagoo dhan ehelka anagu ahaa samir allah naga siiyo ciddii dishayna insha allahu eh, ilaahay idankiisa waa tallaabayaan ka qaadi doonaa mana ka hari doono insha allah wax loo dilayna waxaa waaye maxaad u qaadan weyday dhawaaqyadda ee aad kitaabka iyo sunnaha u qaadatay ayaa loo dilay nin kasta oo muslin ahna wuu iska garan karaa marka waxaan leeyahay muslimiinta meel kastoo ay joogaan arintaas in loo istaago walaalkaanagana loo aaro ayaan leeyahay marka hore eh, marka labaad suldaan cabaas wuxuu ahaa nin islaam ah eh, ah macquul ah oday ah oo wada shaqaynay oon isnaqaano kawalaay ahaan aan aada isu naqaano wax badanna meel ku kulannay marka waxaan leeyahay allah u naxariisto ehelkii iyo dadku ka tegayna samir iyo maan allah ka siiyo Eh, gaaladii gardarrada ee haqdarrada ku dishayna Eh, muslimiinta waxaan u sheegayaa meel kasta joogaan in arintaasi laga dhiidhiyo lagana istaago waxaad ogaanaysaan waxaa loo jeeday inaysan shabaab ahayn maanta waxaad arkaysaan in la dilay odayaashii waxaa ka horeeyey eh, caruurta iyo haweenka waxaa ka horeeyey dad baadiya xoolahoo iskala jiro ganacsatada waad ogeedee ninkii maamulaha hormudaha cabdicasiis xasaar sayd alla aqbala daraadaa u dambeysay jilib ee niman dhulka la gadanaya ahayd Eh, axmedyarada waxaa ka horeysay hadda ka hor ciidan baadiya lagu laayay Eh, tii bariire oo hore u dhacday Eh, tii kunyo oo ahayd eh, ninkii ahay yarkii rabow lagu dilay marka waxaad ogaanaysaan in waxa loo jeedo ay tahay nin kasta oo muslin ah in la duqeeyo marka muslimiinta waxaan u sheegaynaa gaala idaab jabtay talana ma hayso xaaladda maanta waad la socotaan dhammaystir ay u baahan tahay hala istaago hala loo istaago nin kasta oo muslina waxaa ku waajiba inuu kelimatullah ilahi la difaaco ciddii difaaco weydana ilaahay horta waa la dif- ilaahay wixiisaa difaacan doono dad difaacana waa keeni doonaa waxaad ogaanaysaa in la xisaabtami doono aakhirana la xisaabin doono asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu adiguna maxaad udir beel aan ugaasan aha baale reer liisaamed ya ugaasan aha magaagayna maxamed cali aadamu may habooqonay alfurqaan iyo habooqoni una u ku taasiyeyaana gobolka jubbooyinka ee, lankilikadeli oo kumada suldaanadii jubbooyinka kumada una u ku taasiyeen walaalkaana cabaas maylana inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun lan eedan qiimo badan ahaay lan eedan sharaf badan ahaay lan wada shaqayni ahaay een, lan islaam eh, oo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ku muuqato ahaay saa sababtee iyo ol in leeyohaya muslimiinta gaaladan kufaarta eh kalim ilaahay in leeyohaya oo laa ilaaha ila allah maxmadan rasuulullah in bileen olla eh taas sababteen walaalkaan usan nimidi may lana shahaadadiis allihii ku aqbala may lana ehelkii oo usu ku dhaladay sabar iyo iimaan allahi siiye may lana dhallinyaradii isu dhale sabar iyo iimaan allahi siiye haanu mujaahidiin ahoo gaalka oo hatigee ka dili macnaha la dagaalamo ama ishahaado galow ama saf ka horseedow haan usdhali allahi kawaala markan taas yalleen ogaaska allahi naarisa daraad marka oo si saaxiibkay sheegay muslimiin badan oo macnaha gaaladan geeka ujeedje ma'e kalimatu laa ilaaha ila allahu yalla dagaalsantama ma'e ujeedje een lan askari oo gurigooda al-shabaab ee maraadiyo hayd marka ummadu may fadaana iniye ogaata in gaala ujeedje iyo kalimatu laa ilaaha ila allahu inta bilaa iyo olleeta marka taas may fadaane in haddii ilaahay idama een, fahamta ummadda islaamka daraad maamulihii hormuud iyo meylika dili safarya ka maqnaayana usiina helshay sabar allahaysii intii isu dhalayn allihii barakhaay intii isu dhalatiin allihii barakhaay laakiin lanka islaamka eh mayli ku faday in isu ficil gaada in isu dagaalamo oo sida ilaahay buunu niinfari qaala allahu tacaala infiruu khifaafa wathigaala وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وقال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم رسولك عليه الصلاة والسلام dadka iimaanka leh in gaalo la dagaalamaan yaa umudisan dardaaramay marka haddii uuna lankasta lanka islaamka ee firqo waay firqada muslimiinta ti sunnad naagu calayhi salaatu wasalaam ratiyo firqada oo macnaha gaalada ratay oo mushrikiinta inuun argo hayn marka may fadaane haddii ilaahay idimo dadka islaamka eh oo ahlu tawxiidka eh in gaaladan oo cadowka eh iyo la dagaalamaan may lana mujaahidiinta allihii garab gala may lana mujaahidiinta allihii garab gala ilaahay ahlu tawxiidka hii garab gala gaala- gaaladana gacantii allihii ka adaaba gacantii allihii ka adaaba ilaahayna ciidanana sii ciidankunana sii oo may kumid aha dhammaado hayd geeka maraykan maalintii lama kun sadde kun iyo dhimido hayd nicmo ilaahayna siiyo nicmo ilaahayna inka gargaarayo nicmo muslimiinta laka kaalmayo nicmo dulmigu sujay sidii lakukajaaziyahayo marka taasna een, een, muslimiintana meelba roogaan een, may ku codsadaane lankas islaama ama culummadu kumide ama kumida ogaasida in gaalada habaara in gaalada habaaraya ku codsadaan dadka marka muslimiinta eh sadiin dhiibsi maayan marka lan afaraad kala ma jira sadiid mayo ahaa lan cumuto diinka barow oo jahliga ku saaro waa hal qof waay lanka saf ka hor fadhii oo gaalka la dagaalamo hayna lanka lamaado lanka saddaad lanka islaamka ahoo ilaahay adoocadiis aqbalo kore la gaalada habaaro kaas waay wal sadiid un hayn oo islaama kala ma jiraan haddii jiraan wala murtad galba jo raaxan marka maylanaha muslimiinta een in digtoonadan oo khiyaaradan gaaladan ku digtoonadan iyo andirdaaramaana een maylanaha hal dadaaloy digtoona halka jaroy gaaladan hal la dagaalamoy gaaladan cadowa hal la dagaalamoy ilaahay tawxiid iyo la dagaalasanta oo isku dhiciinoy warkan taasaha ka koobana assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu shisheeyuhu waxay yidhaahdaan amase maraykanka iyo wax la socdaa waxay yidhahdaan argagixisaan raadsanaynaa waxaan arkaynaa shacabka iyadoo la leynayo dadkan ayaga la leynayo oo abtigood ama adeerkood ama walaalkood ama mid ay garanayaan oo ganacsada oo aan weligiis maaragtay qori qaadin la dilayo ee haddana la leeyahay argagixisaan la diriraynaa Eh, waxna aan fahmi goormay bay hurdada ka kacayaan bismillaahi eh, horta hurdada dadka inay ka kacaan waa lama huraan maalin kastana waa loo sheegaa wayna arkaan dhacdada midna waa sheegis midna waa aragti dadka hurdada ka kacilaa waxaan leeyahay ilaahay laga cabsado hurdada laga kaco waxaa loo jeedo waad arkaysaan ma aha eh, argagixishada la sheegaayo waa dadka muslimiinta ah waa asal raac waa mara ku dheg waxaa la sheegaya waa diintalada aan ku dheganahay marka waxaa la rabaa inaan diinta ka leexno waad arkaysaa nimankii shalay ahay ee muslimiinta ka tirsanahay ee ridoowey maanta lama haysto lama laha waa sarraac waxaad ogaanaysaan oo cadeen oo cadeen ah cadna taas ay cadaynayso ninka shalay waxaa lagula dagaalamaya waxay ahayd asarraac maanta hadduu ka soo noqday waa la dhaafay asalka muxuu ahaa markuu raacay waa diinta uu haysto nimayo waxaan leeyahay eh, waad jiiftaane hurdada ka kaca waxaa loo soo jeedo waad arkaysaan maalin walba abtigiinna walaalkiina aabbihiinna ilmihiinna ayaa la laayaa ma garana maraykan annaga waxa waxa inta ka yaallo eh, waad fahmi kartaa nin waliba oo wax fahmaya wuu fahmi karaa dee ninkii gaal ah oo gaalnimada ku dhacay isagaaba waa ogyahay iyagoo og ba haddana niman culama sheegan hadda maanta ayaa nimankaas u fadwoona xagga taagan afar raasa wax sheegaayo oo fadwo sheegaayo culaman ah shalayna akhrinayay aayadda sheegayey in oo gaalnimo ay tahay maantana taagan iyaga isku caddeeyey inay gaalo yihiin maxaa yeelay iyaga afkooda ugu sheegshay aayaddii shalay uu akhriyey uu sharaxay yaa taalo haddana maantana wuu taagan yahay gaalnimada saa isku caddeeyey nin kastoo wax fahmi karo waxaad ogaanaysaa shalay waxay idiin sheegayay culammada idiin sheegayeen maantana ay ka soo horjeedaan waxaan ognahay inay qiimo iyo sumcad iyo karaamad ay leheen oo ay baaba'een sumcadday ka dhinteen marka waxaan leeyahay hala koco fadhiga hala koco hala istaago baasha waxaa loo socda waa diinteenna waxaa la leeyahay waa islaamnimada nin walowoo muslim ah ogow waa la xisaabin doonaa dee nin uurku gaal ah waa waa ku dhex jiraa ummadda isagana waxaan leenahay ilaahay ka cabso annaga haddaan ku arkay ilaahay waxba kama qarsan wuu arkayaa marka kuwa murtadiinta ah waxaan leeyahay xilli baad hadda joogtaan inaad ilaahay ka cabstaan oo tooba keentaan toobadu way furan tahay haddaadan toobo keenin waad dhiman doontaan kollaytaba gacanta masbiintaad ku dhammaanaysaan ama ilaaha idin dili doono aakharna waa la xisaabin doonaa camalka aad ku jirtaan waad dhiman doontaan nin walowba ku dhimo islaamnimo asalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu ugu dambayn ugaas dhankaaga maxaad u daraysaa may ka dareehe zaminkii bereytiya niman may la sheegahe ilaahay koobsadaa salaad tukado yaa la eri markaasaa diideen ma reena una salaad ma tukadaana waana adoon muslimaya ereen markaasaa lanshaaha ulmaya ma ereehe haddii isin obse ilaahay inin tukadaan nimankanga bereytin looda dad ku dhacaana loodin daraadiya in tukada er marka may leenaaha nimankan oo macnaha gaaladan hunguru kuweydiiyo haayaan oo leho macnaha nimankan tawxiidsadaan waana nimankan aa la dhagdaan waana nimankan aan adeegaan waana nimankan aa muslimiinta meeli roogaan yaa macnaha yaa aan een, eh, ya jeeyana wadanka kasaan ambasaasan leh haddiisin islaamnimo iyo iimaan ilaahay daraadis inin too busheenana een, bulshada gaalada leeyo hayta sababtiye inaysan weysada ka badbaadaan islaamnimada ka badbaadaan sababtiye may leenaha islaamnimada hangalan coronavirus intiisin ku obsataan islaamnimada saasaan gala coronavirus wal oo junuud ilaahay hadiriyu wal gaalo lahakadiriyu cid gaala hoos roogdona ma badbaado doonta haddii aad dhimatoon adoo islaamnimo ka dhimadaa sofayle may weelasaana ilaahaygain ku obsada dad islaama nagada towbusheena muslimiinta ha dhex gala saasaa wanaagsan ya khaatimidin kafaylahadasa intaasaa siin la dardaarmaana haddii iimaan walbaaga siinkaeey marka warkan intaasaas ku koobaan biidn illaahi tacaala assalaamu calaykum waraxmat ullah
أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام
waa tahay gunta iyo gabagabada ayaan dhegaystayaal kusii dhownahay ee barnaamijka dhuuxa mid ka mida culimmada ku sugan gobollada waqooyi galbeed ayaa waxa uu si adag uga hadlay go'aan masaajida ka dhan ah uu soo saaray maamulka somalilan shiikhan oo lagu magacaabo sheekh xasan deheye ayaa shir jareed uu ku qabtay maktabadiisa waxa uu sheegay in go'aankaas ay qaadatay maamulka somalilan uu yahay mid diinta islaamka looga soo horjeeday islamarkaana dagaal adag lagula jiro diinta islaamka shiikhan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegayaa in maamulka somalilan in wax la qabto haddii ay tahay oo wax ka qabto maandooriyaha uu ka mid yahay qaadka uu si dhexdhaafka uga imaanaya dhanka xabashida etoobiya wuxuuna maamulka somalilan ku eedeynayaa inay qaadayaan dagaalo ka dhan ah diinta islaamka isaguna ku sheegay inay ku raaligelinayaan arrintaas reer galbeedka mar haddii somalilan loo fasaxay qaadkii iyo xashiishadii iyo khamrigii iyo wixii la socdoo dhanba ay iska soo galayaan oo ay free tahay anigu aad iyo aad baan yani aad uga xumahay dad muslina oo xukun sheeganaya inay muslim yihiin sheeganayahay inay waddankoodii saa u galaan oo wasiiradhan intoysa soo taagan yidhahdaan qaadka lama qaban karo ama dakhli baa naga soo gala ama dad badan baa ka shaqaysta ama lamaba kontarooli karo ama ama ama ama ama boqol ama isagoo macalimiintii ardayda u dhigaysay oo fasalladaa ha- maaratay maaratay hawada fiican leh ugu dhigayey oo maaratay ay faraha ka qaadeen oo maanta macalinta ay gaajo bakteeyaan iyo dadkii la shaqaysanaya oo dhaniba iyada oo madrasadihii qur-aanka ahaa ay firin faarin ka dhigeen oo maanta ay gaajo caru- maarata u dhimanayaan macalimiintii carruurtoodiiba oo maaratay yaa maanta masaajidda hadin la yidhaha la xidho yaa qowm xaggeed u socotiin ma waxaad moodaysin ilaahay in la xeeladeeyo ma waxaad moodaysin ilaahay in la khiyaamayn karo ma waxaad moodaysin ilaahay inuu kolkuu kuleeyahay ina koorow aad leedahay maarataanay saasaan samaynana oo askar baan adeegsanayna oo maxay baan samaynana oo saanaan masaajida uxidhna aad leedahay ma ilaahay inuna ku arkayn baad moodaysaa inaad qaadkii fasaxday ood mukhaadaraadkii oo dhan fasaxday ood wax walba fasaxdeen raggiina wasiirada ka hadlaya hargeysow wallaahi ilaahay ma khiyaamayn kartaan culimadana waxaan u sheegayaa haddii aad saa ku raacsan tihiin weliba khaas ahaan kuwa awqaafta lagu sheegayo iyo wadawaadada maarata culimada haddaad saa ku raacsan tihiin innakum idan la mushrikuun idinkuna la mid baa tihiin tihiin oo waxa ay dembiga ay galeen shirkad baad kula tihiin ilaahow rabbigow maantaba maarata maanta waxaan sheegayaa oon ummaddaa u sheegayaa oon madaxdaa u sheegayaa inaanan naseexo aan waxba kala gaabinaynin oo waxba kala hadhaynin waxaa kaloo aan sheegayaa waxa gudaha waddanka ku jira oo majlisadii lagu qayilayey iyo maarataanay makhaadii lagu qayilayey iyo maarataanay kibinada yaryar ee godadka ahee maaratay laga sa- dumarku ay samaysteen gabdhuhu samaysteen ee toban tobanka nin intay ku qayilayaan ay naqaska isku bixinayaan bajaajta yare tobanka qof la saarayo ee maaratay keliga maaratay meel la kala fulo leeyahay basaska oo ka daran ee xawaaladihii oo ka daran oo maaratay dadku saa u timaya sidii maaratay haruurka u- u tu- u buuxaan maxaa labaatan qof soddon qof oo toban daqiiqo masaajid ku tu- ku tukanaysa looga xidhayaa masaajida dadkaasoo dhan loo fasaxayaa war ilaahay ma khayaamayn kartaana isla yaaba oo caqligiina dib u soo celiyaan idinlaahi somaliland haddaad tihiin war maxaa masaajida galay masaajida ilahay baa lagu baryaa waa meeshii loo carari lahaa waa meel salaada gebigeedaba lagu tukanayo toban daqiiqo lagu tukanayo toban daqiiqo oo keliya lagu tukanayo dabeedna lakala bax lakala yaacayo waa meel dadka laga wacdiyo oo xitaa hadduu safka qof ka dhex qufaco laleeyahay walaalow ka bax safka oo aqalkaaga iska teg oo laodhan karo weeyaan maxaad masaajidda ula dagaalamaysaa ina koorow maxaad masaajidda ula dagaalamaysaa inanka maaragtay wasiirka caafimaadkow maxaad ula dagaalamaysaan masaajidda ood weliba noogu hanjabaysaan leedin askar baan adeegsanaynaa wallaahi hadday igu tooganayaan masaajidkayga hortiisa hadday igu tooganayaan waxbaanu kama qabo ilahay darti baan ugu dhimanayaa waa inaad ogaataan taas waxa weeyaan wixii ka xumaana markaad joojisaan ay lahaayeen masaajidku waa meesha ugu dambaysa ee haddii laga maarmayo la xidhay weyn meesha ugu dambaysa somalilandna waxay ka dhigtay number one bay ka dhigtay meesha keliya la xidhaya inay tahay taasina waxaad ku raalli gelinaysaan gaalaad ku raalli gelinaysaan shan iyo toban milyan baan u baahannahay oo doolar ayaan u baahannahay doo- kolona- kolona soo galay waxaasaad leedihiin lacag baad ku doonaysaan ilaahay ka cabsada ilaahay ka cabsada oo iska joojiya waxa maaragtay aad samaynaysaan wallaahi ilaahay kiisaa lagu khiyaameeya ma aha kiisaa ilaahay lagu- kiisa lagu khiyaameeyo ama lagu makro ma ahe ogaada culimada waxaan u sheegayaa haddii aad idinku da- maaragtay daba gashaan arri- arrimaha caynkaas haddaad daba gashaan wallaahi ilaahay maaragtay carada ugu daran ayuu idinku- ayuu idinku rid doonaa waayo cilmiga aad sideen haddii aad maarataanay ku daba socotaan nin fasaad maaragtay dadka amraya oo fasaad maaragtay idaacadda ka sheegaya oo masaajidina la dagaalamaya haddaad ku raacdaan waxa weeyaan taasi waa saas oo culimada culamaa ulbeledka la dhaha culama- iyo culamada wadanka u- culimada ah waa inay ka taliyaan weeyaan maaha inaan loo soo sheego oo laydiin soo yeedhiyo nin qayilaya oo wax kale oo qabanaya jirin oo wax la wuxuu yahay aan la garanaynin inuu idiin wax idiin soo yeedhiyo wadaadow aqbali mayno aqbali mayno war anigu haddii maarata sheekh xasan deheyaa la idhahdaa ee ninkii maaragtay doonayo anigu wax alla waxaan idinka hiranayo nasiixii ma jirto waxaan idiin sheegayana idinkaan idinku badbaadinayaa ummadda badbaadadeena ku jirta maalin alla maalinta wadanku uu la arko inay dhibaatadu maarata xad dhaafto iyo waxa weeyaan masaajidka xitaa waa la xidhi karaa maalintaas laakiin maanta oon waxba jirin oo wax kastaba idiin socdaan oo wax walbaba hoteeladiinni iyo wixiinni iyo majlisadiinni iyo qaadkiinni iyo wixii oo dhan iyo mukhaadaradkiinni aad dabaalinaysaan masaajidda xidha ma yeelino taa walaalow ma yeelayno intaas ayaan dhegaystayaal caawa kuu soo afmeerinaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada qodobo kala duwan ayaad ku dhegaysateen wariyaal ka tirsan alfurqaan oo ay igala qayb galeen barnaamijkan mid la mid ah intaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
هو السميع